taswiirta saddex iyo labaatanaad waxaannu marar badan ka soo sheegnay amaba ka sheekaynaynay nimankii waaweynaa ee ahdigii hore oo waxaannu soo aragnay waxyaalo badan oo iyaga ku saabsan iyo sidii uu ilaahay oola jiray waxa aan rumaysnahay ama aan ogahay ilaahay inuu isticmaalayo qof kasta haddii uu markaas diyaar u yahay inuu sameeyo waxa ilaah ku amrayo ilaahay wax la adag ma jiro inuu innagu wax nagu samaysto taswiirtan iyadaa waxaannu ka hadli doonnaa ciise masiix ma xasuusataa casharadii hore ama buggii hore waxaannu ku soo barannay ee ahayd inuu ilaah soo diri doono nin jijabiye ama burburiye madaxa abeesada ciise ayuu ahaa kii la ballanqaaday sida keliya ee uu ku samayn karana waxa ay ahayd in uu markaasi allabari u bixiyo korkiisa dembiga dadka laawligiis ciise xertiisa ma aanay fahansaneen in uu markaasi u dhimanayo isaga dembiga dadka ilaa dhimashadiisii iyo sarikicitaankiisii ciise markii loo diray ama jidhkiisii ugu bixiyey si uu allabari inoo noqdo waxa ay la mid tahay wax hadiyad ahaan lainoo siiyey bal saaxiib hadduu qof kugu yimaado gurigaada ee uu ku yidhaahdo hadiyad ayaan ku wadaaye ma qaadanaysaa mise ma diidi waxa aan hubaa taasi qofna inuusan diidaynin laakiin maanta waxaa dhacday walaalayaal in dad badani ay diidayaan hadiyadda ilaahay uu siiyey qaarkood waxa ay samaynayaan warmarsinyo iyaga oo leh haddii aan caabudo ciise masiix oo aan noqdo nin markaasi masiixa raacsan dadkayda ayaa iigu kacaya oo waa la ii dilayaa qaar waxa ay leeyihiin waxa aan rabaa in aan nolol wanaagsan haysto oo aan markaasi barwaaqo ku noolaado saaxiib taasi waa marmarsinyo keligeed oo aan maro lahayn maalin maalmaha ka mid a walaalayaal waxaannu hor istaagaynaa ilaahay hortiisa oo waa nala xukumayaa haddii markaasi walaalayaal aanu aaminin in ciise masiix innagu inoo dhintay oo markaasi dhiiggiisa la qubay oo markaasi lagu qodbay istilaabta si uu dembigeennu u badbaadiyo maalinta iyada waxaana lagu xukumayaa ciqaab weyn bal aannu eegno kitaabka injiilka ah axdiga cusub bugga filibos cutubka labaad aayadaha toban ilaa kow iyo toban injilib kastoo ah waxyaalaha samadda ku jira iyo waxyaalaha dhulka jooga iyo waxyaalaha dhulka ka hooseeyaaba ay magac ciise u wada sujuudaan iyo in carab kastaaba qirto in ciise masiix yahay rabbiga in ilaaha aabbaha ah lagu ammaano saaxiib sidee buu ilaah kuu xukumayaa